bismillahi alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan cabdicuud idaacadda danan iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed ee akhbaartan dhegeysan doona sidaan la soconno waxaa wadamada badaha leh laga doonayay inay soo xareeyaan xog intaan la gaarin saddex iyo tobanka may sida uu shaaciyey ama war-saxaafadeed uu qabtay xoghay xoghaynta guddiga xadaynta badaha bisha may saddex iyo tobankeedii ninka la yidhaahdo bashi rajan ayaa wuxuu sheegay in konton dal ay soo gudbiyeen cabirka badahooda oo dhamaystiran soddon iyo sagaal dalla ay soo gudbiyeen cabar cabir ama xog aan dhamaystirnayn wuxuu marka sheegay in xogtaas wadamada soo gudbiyey ay ka hor akrin doonaan oo ay soo hor fadhiisan doonaan guddiga xadaynta badaha bisha agost qaarna inay soo hor fadhiisan doonaan bisha abril ee sanadka labada kun iyo tobanka ee foodeenugu soo haya arrintii ahayd xaggee ku dambeysay shakigii aloosnaa kenya iyo soomaaliya ka dhex jiray waxaan la wada soconnaa in dawladda kenya ay bisha may lixdeedii gudbisatay xogtii baddeeda oo ay qaramada midoobay u gudbisay xogtaasna waxaa ku jirtay ama la socotay boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitir oo laba jibaaran oo ay badda soomaaliya ka goosatay marka xoghayuu wuxuu yidhi haddii ay jiraan laba wadan oo haddii ay jiraan buu yidhi muran ku saabsan xadaynta kalfoofka qaaradda murankaas u dhexeeya laba dal oo bad wadaaga ama dhul oo aan la xallin ama muranbadeed la xiriira akhbaarta lasoo gudbinayo waa in dalalka xeebaha leh ay guddiga xadaynta badaha la socodsiiyaan inuu murankaasi jiro marka ay akhbaarta soo gudbinayaan akhbaarta ku saabsan muranbadeedka haddii ay jirto waxaa shardi ah in loo sheego guddiga xadaynta ee qaramada midoobay marka xogta loo soo gudbinayo marka ilaa hadda ma hayno meel dawladda ku-meel gaarkaa ay uga hadashay kenya cabiradii ay cabiratay ama goosashadii ay goosa goosatay badda soomaaliyeed ama meel ay qaramada midoobay ugu dirtay qoraal ama hadal official ah oo laga warqabo oo arrintaa ka hadlay marka haddii soomaaliya ay gudbiso muranka arrinta ku saabsan ayay guddigu dhex geli karaan miyaad ula jeedaa haddii aysan gudbinna wax muran ah ma jiro hadalka xoghayaha guddiga xadaynta wuxuu leeyahay sidoo kale qayb ka mid a haddii ay jiraan muran dhul ama muran badeed guddiga xadaynta badaha wax tixgelin ah ma siin doono mana ansixin doono akhbaarta la xiriirta aagga muranku ka jiro ee la soo gudbiyey dalkii uu doono ha soo gudbiye laakiin guddigu wuxuu tixgelinayaa akhbaarta la soo gudbiye ee ku saabsan aagga muranku ka jiro haddii ay ogolaansho isla soo gaaraan dalalka muranku ka dhexeeyo oo ay ogolaanshaha isla soo gaareen ka hor inta aysan akhbaarta usoo gudbin guddiga qaramada midoobay ee xadaynta badaha meeshii ummadda soomaaliyeed ee aqoon-yahankeeda uu ka qaylinayay haddaan anagu nahay somali talk dot com aan ka qaylinaynay dhowrka bilood waa halkaan wuxuu leeyahay xogeyntu haddii labada dal ay is-afgarad la soo gaaraan wixii ay noo soo gudbistaan waa u ansixinaynaa oo sida ay noogu soo gudbiyeen ayaan u aqbalaynaa soomaaliyana marka ay gudbinaysay dawladda kumeelgaarkaa markay gudbinaysay xogta soomaaliya iyadaa gacanteeda waxay ku xaraysay heshiiskii is-afgaradka ay ugu yeertay ama memorandum of understanding waxa afka qalaad lagu yidhahdo laakiin heshiiskii xaqiiqadiisu ay tahay heshiiskii dhulka soomaaliyeed lagu bixiyey dawladdu ama ha jeclaato ama ha nacdo xaqiiqadu waa taas leanna muxuu leeyahay rajan oo xoghayn waa qaramada midoobay oo meel walba warkiisa uu ku jiro wuxuu leeyahay haddii aan mar kale kuugu celiyo wuxuu leeyahay haddii ay ogolaansho isla soo gaareen dalalka muranku ka dhexeeyo oo ay ogolaanshaha ay isla soo gaareen ka hor inta aysan akhbaarta usoo gudbin guddiga qaramada midoobay ee xadaynta badaha sidaas ayaa lagu aqbalaya Marka- macnaheed waxa weeye marka dawladda kenya markay xaraynaysa heshiis ee xogteeda heshiiskii isafgarad kuma ay darin keliya meel keliya ayay wax yar ku carabaad laakiin dawladda soomaaliya isafgaradka heshiiska ay ugu yeertay oo sidii siya u dhamaystiran ayay xogtii la xaraysay marka waxa weeye badda soomaaliya haddii aan si degdeg ah wax looga qaban waxay ku jirtaa xaalad aada iyo aada u khatara annaga ayaana gacanteena isku gowracayn
maxaa laga qaban karaa marka aan aan xasanow Ee, sida uu shaaciyey ee, xoghaynta xadaynta ee guddiga badaha waxaa laga qaban karaa waxyaabo fara badan wuxuu yidhi annaga haddaan nahay united nationka xogta wadamadu soo gudbiyaan waxaan gelinaa bogga united nationka waxaana u daynaa saddex bilood arrintaas waxaan ugu talagalnaa ayuu yidhi in haddii ay jirto dawlad m- muran ka qabta ama diidan waxaa dawladda kale soo gudbisatay inay aragto ee xogtii aysan ahayn xog sir ah oo miiska hoostiisa taalla haddii dawladdaasi aragto saddexdaa bilood gudahood waxay ka soo gudbisan kartaa rejection ama diidmo waxa dawladda kale ay soo gudbisatay hadalkiisi waxaa ka mid ahaa haddaan ku akriyo marka akhbaarta la soo gudbiyo guddiga qaramada midoobay waxa ay daabacaan akhbaarta oo kooban waxayna website-ka ku jiraysaa saddex bilood ka hor intii dalalka akhbaarta soo gudbiyey uusan hor imaan guddiga qaramada midoobay oo halkaas akhbaarta ka hor akrin wuxuu leeyahay wada saan soo sheegay wadamadu waa inay qaramada midoobay guddiga xadaynta badaha hor yimaadaan wadan kasta oo xog gud- xog eh, xog gudbiyey muddo saddex bilood gudahooda saddexda bilo- bilood gudahoodna akhbaartu waxay ku jiri doontaa webka marka xasan soomaaliya ma waxay ka mid tahay dalalka xogta buuxda bixiyey
dowladda soomaaliya xogta ku saabsan qalfoofka qaarada ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo continental shelfiga oo ah in dowladda soomaaliyeed ay sheegato in loo kordhiyo wixii ka badan laba boqol oo maylbadeed ee, waxay gudbisatay taariikhdu markay ahayd ee, bisha abriil afar iyo tobankeedii sanadka labada kun iyo sagaalka xogta dowladda soomaaliya ay gudbisatay waa xog hordhaca ma ahan ee, xog dhammaystiran waa xog hordhaca laakiin sida ee, uu xusay ee, xoghayaha guud ee guddiga xadaynta badaha master uh, rojan markuu war-saxaafadeedka bisha uh, may saddex iyo tobankeedii oo maalinta ee loo qabtay in wadamadu ay kusoo gudbiyaan wuxuu sheegay in dalalka akhbaarta qabiyada ah soo gudbiya laga doonayo inay caddeeyaan xilliga ay soo gudbin doonaan akhbaarta oo dhammaystiran waxa kale oo uu yidhi dalalku waxa ay xor u yihiin inay akhbaar cusub soo gudbisan karaan ama xog siyaadaah ay soo gudbisan karaan waa marka ay waafaqeen soo gudbintii bisha may saddex iyo tobankeedii labada kun iyo sagaalka ee xog hordhaca qaramada midoobay ay usoo gudbisteen inay soo dhamaystiraan ayaa laga rabaa marka halkaas ee, tallaabada ah in dawladdu ay qaaday ee, inay xog hordhaca gudbisay oo ay arrintaa waafaqday ee, tallaabadaas waa tallaabo wanaagsan ee, laakiin waxaa laga rabaa inay dawladdu ka faa'iidaysato dhowr qodob oo sharciyan loogu ogol yahay in number kow ay wax ka inay inay bedesho xogta hordhaca ay gudbiso oo dhan inay horta bedesho oo xog cusub ay geysan karto waa qodob qodobka labaad oo dawladda loo ogol yahay waxa weeye in xogtaa dhammaystiran oo dambe markay geysanayso in ay ka saarto heshiiskii isafgarad halkan dawladda ee soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed fursad baa ugu jirta qasab maaha haddaad wax gudbiso inay waxaas yihiin qur-aan aan la taaban karin waxaa fursadda ku jirta ay tahay inay dawladdu ay meesha ka saarto heshiiskii isafgarad oo ay xogtii hordhaca ahayd ku xaraysay waa inay xogta ay gudbinaysa ay noqotaa xog waafaqsan xogihii hore ee badda soomaaliya ee adduunku u yaqaanay keliya waxay dawladda kumeel gaarkaa samaynaysaa in ay dalbato oo sheegato wixii ka baxsan laba boqol oo maylbadeed in loo kordhiyo oo aaga ganacsi laakiin hadda dhibaatada taagan waxay tahay in dawladdu ay ku xaraysay xogteedii kenya in ay soomaaliya dhulkeedii muran la gelisay oo ay ku qabsatay inaysan waxba ka qabinin taas oo haddii la gaaro bisha agost tobankeeda dhib u keeni karta ummadda soomaaliyeed waxyar haddaan hadal kuusii wado wuxuu leeyahay marka akhbaarta lagu daabaco website-ka waxaa had iyo jeer dhacda in dalalka kale oo badda la wadaaga uu soo diro jawaab celin ama wax tusaalayn ama qoraal ama diidmo ah marka dalkii akhbaarta soo gudbiyey uu guddiga qaramada midoobey hor yimaado oo akhbaartiisa ka akrinayo waxaa jira wakti uu dalka kale kaga jawaabi karo haddii markaas guddigu ogaado inuu jiro muran taagan oo markaas aysan jirin ogolaansho ay isla gaareen labada dal ee muranku ka dhexeeyo waa halkaan meeshaan u dhimanayno haddii aysan jirin ogolaansho ay labada dal isla gaareen waddanka wax soo gudbiyeyna ma ahe waddanka kaleeto uu soo bandhigo inuu ku diidan yahay xogta uu soo gudbiyay ama aysan sax ahayn markaas lama tixgelin doono akhbaartaas la soo gudbiyey dalka wax diidan khasab kuma aha inuu sugo saddex bilood ee marka ugu horeysa ee ay arkaan akhbaarta la daabacay ayay ka doodi karaan hadalka inuu cad yahay baan umalaynaya haddii waddan uu baddaada kusoo xadgudbo waxaad xaq u leedahay oad qaban kartaa isla markiiba inaad jawaab ka bixiso oo qaramada midoobay u dirto in waddankaasi kugu soo xadgudbay oo baddaadii cabirtay waddankaas waxaa loo tixgelinayaa xogtiisa waa la hakinayaa xog muran ku jiro markaa kabacdi ayaa guddiga qaramada midoobay labadiinuba ka hor akrinaysaan waxyaabihii aad soo gudbiseen iyo wixii aad diidant iyo wixii waddankan aad ku diidan tahay waddankaas marka waxaa loo tixgelinayaa xogtaa uu soo gudbiyo xog muran ku jiro dib baana loo dhigaya oo guddi kale oo qaabilsan ayaa la wareegaya laakiin nasiib darradu waxay tahay haddii waddankii wax kugu haystay oo baddaadi qaadanaya aa u gudbi aada u saxeexday heshiis odhanaya wax dooda no objection wax diidma ah kama lihi waxaa kenya gudbisatay taas adaa gacantaada isku dilay kenya indheheenoo shana ayaa waxaa loo saxiixi doonaa badda soomaaliya haddii aan tallaabo degdega la qaaday tallaabada la qaadaya waa maxay number kow ha iska dayso dawladda kumeel gaarka ah indha adayga inkiraada difaacidda khaldan oo ay ku difaacayso dhulka ama badda soomaaliyeed ee la qaadanayo dawladdu waa bini aadan way khaldami kartaa laakiin dawladdu waxay u tahay waa in ay qaranka iyo ummadda soomaaliyeed ilaalisaa lamataab lamataabtaankiisa dhulka iyo badda soomaaliyeed waxaa usoo halgamay oo u baaba-ay boqolaal kun oo qof sida meel walba ku qoran dawladda soomaaliya number kow ha ka noqoto heshiiska sida ugu dhaqsaha badan number labo waa inay si degdeg ah ay barays release usii daysaa oo qaramada midooba u dirtaa media caalamkana u dirtaa in kenya ay badda soomaaliya kusoo xadgudubtay inayna ka baxdo heshiiskiisa afgara maadaama kenya dhulka soomaaliyeed qaadatay number labo waxaa la qaban karaa in baarlamaanka soomaaliyeed loo ogolaado inuu fadhiisto waa in dagaalka si dhaqsaa loo joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan waa in dagaalka loo joojiyaa waa in baarlamaanku fadhiistaa waa in baarlamaanku kasoo qaada waxba kama jiraan inta aan muddadaa yara haysana aysa dhamaanin waa in baarlamaanku uu waxba kama jiraan kasoo qaadaa heshiiskii nairobi lagu gaaray waa inuu waraa qoraa baarlamaanku waa inuu ugu diraa toos qaramada midoobay isagoo diidan heshiiska la gaaray inuu khalad yahayna sheegaya baarlamaankuna waa inay caddeeyaan badda soomaaliya in kenya cabiratay number saddex waxaa la qaban karaa in ummadda soomaaliyeed ay cadaadis ku saarto dawladda iyo baarlamaanka inay heshiiskan ka noqoto leanna hadda kenya waxay sheeganaysa iyo soomaaliya waxay sheeganaysa waa laga soo gudbay halkan waxaa yaalla warkii qaramada midoobay guddiga xadaynta macnaha ee u qaabilsanaa badaha oo muxuu leeyahay haddii aan labada waddan wax diidmaa aysan jirin dhexdooda ama hadduu jiro heshiis labada waddan ay soo gaareen xogta ay noo soo gudbiyaan sidooda ayaan ku ogolaanayna intaasoo dhan ayaa la qaban karaa
xasan sida ka muuqata qoraalka aan ku arkay website-ka u n ka midda dawladda soomaaliya ee gudbisay sawiradii khariidadaha midii ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid sharmaako uu qoray memorial standka heshiiskii labada dal ay wada galeen intaba waan arkay laakiin kenya ayaa heshiiskii waxaad leedahay waxay ku kordhisatay dhul soomaaliyeed oo ay ku badsatay iyadoo markaas doonaysa inay ka faa'iidaysato heshiiskii is-afgaradka ahaa saddexda bilood kadibna arrintu sida ay doonto ha ahaatee kenya ayay u dhacaysaa oo gacantaada gacanteeda ay u gelaysaa dhulkii soomaaliyeed miyaad ula jeedaa hadalka
hadalka waxaan ula jeedaa taariikhdu iyadaa dib isu soo celisa taariikhdu iyadaa is akrisa waxaan maanta joognaa kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii octoobar iyada oo kenya loo saxiixayo heshiis is-afgarad ama is-afgaradkii carruusha oo loogu ogolaanayo dhulka n f d loo yaqaana lixda gobol ee soomaaliya waa muhiim inaan taariikhda akrino dawladdii cigaal ayaa markii cigaal ra-iisul wasaaraha loo doortay wuxuu kinshasa kula galay heshiis hordhaca inuu kenya wadahadal kala sameeyo dhulka soomaaliya dawladdii isaga ka horeysana waxay diiday inay wax wadahadala ka gasho dhulka soomaaliya ee kenya haysato iyo inay ictiraafto xuduudda kenya ingiriisku siiyey cigaal octoobar labaatan iyo sideedeedii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ayuu caruusha wuxuu jomo kenyati ugu saxiixay heshiis loogu magac daray is-afgarad ama mimirodham of understanding maxaa ku qoraa kow soomaaliya oo ictiraaftay xuduudda xuduud beenaadka ingiriisku uu kala dhex dhigay labada gobol ee soomaaliyeed gobolka jubbooyinka iyo gobolka n f d halkaas ayaa n f d ku maqan tahay maalintaasaan n f d weyne waa maalintii cigaal uu ictiraafay in ay xuduudda kenya tahay aagga maanta ay tahay maaragtay liboya iyo doolow iyo inay halkaa tahay waa macnaha maalinta mandheera iyo macnaha dhinacaas inay tahay maalintaas ayaa n f d la waayay cigaal muxuu lahaa wuxuu lahaa anigu waxaan ogolahay in kenyai anagu aan wada hadallo wadahadal iyo isafgarad nabada aan wax ku dhamaysano anigu heshiis isafgarad un baan sameeyey maxaan kaloo sameeyey waa nafsu shay macnaha waa la mid waxa maanta dawladdu leedahay dawladda soomaaliyeed waxay kenya u ogolaatay boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitr oo laba jibaaran oo badda soomaaliya inay qaadato inta aan agos la gaarinin sida ugu dhaqsaha badan waa inay dawladdu uga noqotaa heshiiskii is-afgarad oy waxba kama jiraan kasoo qaadaa ooy difaacdaa badda soomaliyeed inay ka noqotaa maaha waa in dawladda soomaaliyeed madaxweyne shariif iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waa inay sida ugu dhaqsaha badan brace release ay u qabtaan war saxaafadeed degdega waa inay qabtaan ay ku dhaleecayaan dawladda kenya oo ay ku sheegaan inay badda soomaaliya ay ka goosatay qayb weyn waxaan saa u leeyahay shalay markuu ina cigaal dhulka soomaaliyeed bixinayay dad ayaa waxay lahaayeen maxaa dawladda laga rabaa dawladda isafgarad bay gaartay dawladda ha la daayo iyadaa dawladda n f d maanta aaway maxaa dhacay taariikhdu nafteeda ayay akhrisaa waxaa dhacday in n f d dadkii deganaa oo cod laga qaaday boqol kiiba siddeetan iyo toddobo waxay yidhahdeen waxaan raacaynaa soomaaliya cigaal maalintuu heshiiska saxiixay ciidamadii kenya waxaa lasoo dhoobay xuduudda dadkii soomaaliyeed n f d deganaa iyo xoolahoodii waa la xareeyey shan kun oo neef baa maalin laga dilay waxaan yidhi dadkan maxay ku dagaalamayaan waa hantida maguurtada ah hantida maguurta ee hantida macnaha xoolaha ah hantida haystaan waa xoolo xoolihii shan kun oo neef ayaa la baabiyey dadkii waa la xiray waa la xasuuqay wixii kenya ka dhacay waa isla ognaa ilaa maanta waxaa nooga maqan lix gobol oo waaweyn oo soomaaliya leedahay heshiiskii isafgarad ee caruusha maanta marka anagoo taagan oo fursad u helnay inaan wax akrino saxaafaddu ay xor tahay maalintaa saxaafaddu xor ma ahayn hal idaacad baa ka jirta idaacaddaasna afka dawladda ku hadlaysa nasiib darro waxaa ahaa in baarlamaankii maalintaa lagu ilhaaxiyo barnaamijkii inuu sameeyo baarlamaanka soomaaliyana waa ogolaaday oo waa ansixiyey sidaasay sharci ku noqotay waxaa markaan leeyahay dhulka iyo badda soomaaliyeed waa dhacan yahay gacantuu ka maqan yahay dawladda soomaaliyeed baana gacanta ka bixisay danta ay ka leedahay ma naqaano in badan ayaan afka ka leexleexinaynay inaan dawladda carabka ku adkayno laakiin arrintaani waa qadiyad soomaaliyeed dawladda macnaha ashkhaas lama diidana dad lama nabca laakiin mabda iyo qarannimada iyo dhulka soomaaliyeed cidna looga tanaasuli mayo gacantooda ayay ummadii soomaaliyeed ku gowraceen dhulkii soomaaliyeed ayay bixiyeen heshiis bay ogolaadeen wax micno ah aan ugu jirin heshiiska caruusha aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta soomaaliya xilliga cigaal waxay dhahayeen war heshiiskan maxaad ku bedelanaysaa war maxaan kenya ka helaynaa waxaan kenya ka helnay inay lix gobol naga qaadatay dadkeeni baabiisay xoolaheenni baabiisay dhibaato loo geystay heshiiska maanta la saxeexay ee nairobi maxaan ka helaynaa lix iyo toban boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitr in laga qaatay keliyaan ka helayna wax kale ka heli mayno waxaa nasiib darraa wasiirka arrimaha dibadda omar ee dawladda ku meel gaarka saddex iyo tobankii bishan inuu joogay qaramada midoobay inuu halkaas khabaar ka akrinayay inuusan wax diidmaa wax objectiona macnaha inuusan ka jeedinin qaramada midoobay dhulka badda soomaaliyada ay cabiratay soomaaliya baddeeda kenya waxay goosatay may lixdeedii maantana aan wada hadlaynona bishu waa lix iyo toban toban beri baa kasoo wareegtay ilaa hadda wax ka hadlay ma jiraan nidaamka dawladahana waxaa lagu yaqaanaa dawladda haddii arrin muhiima ay jirto waa inay afar laatan sac gudahood ay kusoo saartaa warbixin ama ay ku diyaartaa maaragtay press release waxa loo yaqaano war saxaafada degdega waa inay qabataa uga jawaabtaa marka waxaan leeyahay dawladda soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan intaan bishaani dhammaanin waa in number kow ay caddeeyaan kenya inay kusoo xadgudubtay qarannimadii soomaaliya waxaa kaloo muhiima inaan xusno heshiiskii caruusha waxaa ku qoray in labada wadan ay tixgeliyaan madax banaaninooda dhulkooda xuduudahooda iyo in ay siyaasadooda iyo xiriirkooda iyo wadajirkooda wanaajiyaan heshiiskii caruusha ayaa waxaa jebisay dawladda kenya maadaamay kusoo xadgudubtay baddii soomaaliyeed oo qayb ka goosatay sidaas daraaddeed heshiiskii caruushana waa jabay heshiiskaana macnaha maadaama kii caruusha jabana waa jabay macnaheedu waxa weeye in dawladda soomaaliyeed ay xarayso muran dhuleed fursad baan haysanaa muran dhuleed dhulka n f d aan ku sheeganayno number one taa macnaheedu waxa weeye markaan dhulka n f d sheegano badda maanta meesha caburku yahay dib bay uga durkaysaa oo laamo iyo ka shishay ayaan dhaafayna oo dhul naga maqan ayaan helaynaa number two waxaa wax kama jiraan laga soo qaadaya heshiiska nairobi maadaama ay kenya jebisay hiri heshiiskii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii aan gallay
marka xasanow ugu dambayntii maxaad soomaalida usoo jeedin lahayd ama soomaaliya oo idilba kaan su-aashaadaan ka jawaabin waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan xuso in walad cabdalla ergeyga gaarka ee qaramada midooda soomaaliya u qaabilsan united nation ku qaabilsan in la weydiiyey sababta macnaha keentay inay norway oo dal qaniya ay soomaaliya iyo kenya oo dalal faqiira marka iyadoo loo fiiriyo ay ka caawiso xaraynta ama gudbinta xogtooda iyo kharashka ku baxay inta uu leegyahay walaa cabdullah arrintaas aad uga warwareegay kamana uusan jawaabinin wuxuu u diray wariyihii ama shabakadii shabakada enterprise city la yidhaahdo oo weydiinaysay xoghayihiisa in ay arrintaa iyada ka jawaabto oo jawaab ka celiso imise ayay ahayd caawimaadaasi waa kuwee dalalka kale afrikaanka ah macnaha ay caawisay norway su-aalahaas oo dhan ayaa la weydiiyey gabadha afhayeenka u ah walad cabdalle iyaduna ilaa hadda wax jawaab cad kama aysan bixinin oo waa waa ka laalaabteen marka waxaa soo baxaysa oo cad xogayaha guud xogayaha soomaaliya uqaabilsan ee qaramada midoobe walad cabdallah inuu yahay ninka isku xiray heshiiskan is-afgaradka ee dawladda soomaaliya iyo dawladda kenya sidoo kaleeto norway iyo in ay xogta ka caawiso kenya soomaaliya inay ka caawiso inuu isagu yahay qofka ka dambeeya lamana garanayo ilaa hadda sidaas daraaddeed ayaa macnaha ilaa hadda waxaa looga raadinayaa xogo dheeraada ama warbixin dheeraada dawladda norway iyo maxaan ku yidhahdaa walad cabdalla iyaguna waa ka warwareegaya haddii aan su-aashaad usoo noqdo haddaan su-aashaada usoo noqdo ahayd maxaad ummadda usoo jeedinaysaa marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan la qaybsado mujtamaca soomaaliyeed ee dhegeysanaya guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee reer muqdisho in aan marka hore dareensiiyo inaan aad uga xumahay shucuurkayguna aad iyo aad uu u muujinayo tiiraanyo iyo murugo in dad macnaha soomaaliyeed maanta islaynayaan isbarakicinayaan isduqaynayaan umma ummadiina ay macnaha dhexdooda ku baaba-ayso iyaguna ay labada garabna leeyihiin maslaxad ummadeed ayaan wadnaa marka ugu horeysa waxaan u jeedinayaa xabad joojin deg dega oo aan shuruud lahayn labada garab muqdisho ku dagaalamaya ee isaga soo horjeeda ama ha noqoto dhinaca dawladda ama ha noqoto dhinaca kale ee garabyada islaamiga ah ee isbahaystay waxaan leeyahay xabadda joojiya dhiigga soomaaliyeed ee maanta daadanaya ma aha dhiig loo baahan yahay ma aha dhiig xal ku jiro ma aha dhiig dawlad lagu gaarayo ama wax horumara ummadda u keenaya waa midda koowaad midda labaad waxaan usoo jeedinayaa inay tixgeliyaan dadka dagaalamaya in soomaaliya maanta la badbaadiyo qarannimadeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda oo haddii aan dadka maanta magaca soomaaliya matalaya loo ogolaanin inay heshiiskan ay ka noqdaan baarlamaanku inuu fadhiisto aan loo ogolaanin in wax la qabto aan loo ogolaanin arrintaasi waxay noqonaysaa caqaawad xumo ama dhibaato aan la mahadin ayaa ka imaan karta midda saddexaad waxaan u sheegayaa dadka ku dagaalamaya muqdisho caalamku aad ayuu maanta indhaha ugu hayaa soomaaliyana maanta waxaa ka hadlay dawladaha waaweyn oo dhan nato waa ka hadashay dawladaha yurub gooni way uga hadleen dawladda maraykanku waa ka hadashay africa waa ka fadhiisatay waxaa la saadaalin karaa qaabka hadalka loo dhigayo in awood military ama faragelin military oo cusub soomaaliya lagu soo qaado taasina cid beni ugu jirto iyo cid mahadinaysa iyo natiijo la mahadinayo oo ka imaanaysaa ma jirto waxaan ugu baaqayaa garabyada ishaya inay wada hadlaan inay wada fadhiistaan inay isu tanaasulaan inay muujiyaan isu tanaasul inay danta shacabka iyo alla kacabsiga iyo diinta intaba isu tanaasul iyo ismaqal ayay ku jirtaa ee laismaqlo iyadoo khalad la kala tirsanayo iyadoo khalad qoloba qolob ku eedeynayso iyadoo khaladaad badani jiraan in la liqo oo laga wada fadhiisto in la badbaadiyo dhiigga dadka daadanaya gaar ahaan waxaan fariintayda ugu dambaysa ku gaar yeelayaa baarlamaanka ummadda soomaaliyeed ee maanta muqdisho jooga idinka saari mayso waa baqaynaa ama matac baa nalagu soo tuurayaa ama amni la-aan baan la shiranahay isu imaada meeshii aad doontaan ku shira haddaad rabtaan muqdisho ka baxo magaalo kala taga sida ugu dhaqsaha badan uga dhiga mid aan waxba ka jirinin heshiiska lagu qaadanayo boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitr oo laba jibaaran heshiiskaas muddada hadda aan sheegay oo dawlad walba qaramada midoobay hor fadhiisanayso oo xogtooda ka dhegaysanayso haddii aan wax diidmaa qaramada midoobay loo gudbinin heshiiskii dawladdu gashay wuxuu noqonayaa mid sharciya mana noqonayo isafgarad ee wuxuu noqonayaa heshiiskii caruusha uu cigaal ku bixiyey n f d oo maanta lix gobol nooga maqan tahay oo qof soomaaliya oo maanta gaariso ama maxaan ku yidhaahdaa wajeer ama sielow ama meelaha lamidkaa tegi kara isagoon sharci kenya ka wadan uusan jirin dhul soomaaliyeedna uu yahay luuqada looga hadla ay soomaali tahay waxaa nagu fool leh inaan tegi weyno badda dhinaca koonfureed ee maanta muqdisho ka ah haddii ayna sharci kenya ka wadan marka waxaan aad iyo aad iyo aad idinkaga codsanayaa inaad si dhaqsaa u fadhiisataan oo wax kama jiraan kasoo qaadaan heshiiskaas number ko number labo inaad dawladda kenya ku cambaaraysaan badda soomaaliya oo soomaaliya oo xor ah inay badeeda gees ka cabiratay aadna ka muujisaan diidmo xogta ay gudbisatay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa warbixintan waa mahadsantihin aad baad umahadsan tahay kaasna waxa uu ahaa xasan dhooye oo ah cilmi baare si weyn ula socday arrimaha dhinaca xadaynta badaha oo ku sugan dalka maraykanka uuna warramayay idaacadda danan